maamulka iyo ardada iskuulka caafimaadka ilays ayaa adeegyo caafimaad oo isugu jira dawooyin iyo baaritaano waxa ay ka sameeyeen kaamka daryeel oo ku yaala duleedka waqooyi ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan adeegyada caafimaad oo loo sameeyey kaamka daryeel ayaa waxaa ka faa'iideystay qoysas danyar ah oo isugu jira haween caruur iyo odayaal ardada wax ka barata dugsiyada waxbarasho ee magaalada beledweyne ayaa mar waliba isku howla sidii ay u garab joogsan lahaayeen dadka danyarta ah ee ku nool kaamamka barakacayaasha ah waxaana arrinkaasi ka mahad celiyey qaar ka mid ah dadka ku nool kaamka barakacayaasha duleedka magaalada beledweyne ee ilays kaam daanyeer ee ku yaala duleedka magaalada beledweyne runtii kaamka uu jidkan usoo booqana wuxuu ahaa maadaama naloo sheegay in kaamka ay ka jirta xaalado caafimaad darre daawo ay u baahan yihiin dadka kaamka u dhaqan awood aysan u lahayn inay daawoyin soo gataan runtii anagoo ka fal celinayno ama ka jawaab celinayna ayaa maanta waxaan soo booqanay kaam danyeere waxaan bixinay daawooyin qaybaheeda kala duwan baaritaano oo markaas free ah oo aan ugu deeqinay dadka kaam ku nool runtii kaamka xaalado badanaa ka jira insha allahu tacaala waa rajaynaa mar kale iyo marro kale inaan kusoo laabanno baahida kaamka ka jirtana insha allahu tacaala inta awoodeen ay tahan dabalna rajaynaynaa waxaa kaloo sidoo kale ugu baaqayaa bahda caafimaadka ayagan inay isha ku hayaan kaamka xaaladahan kale ay ka jiraan insha allahu tacaala bahda dugsiga ilays maanta ee ku imaatay booqasho kaamkan waxay arkeen waxyaaba markaas runtii ay u barbardhiga waayeen u dulqaadan waayeen insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa in mararka xigana aan haddii saraysaa muxo sidan kale usoo booqan doono anagoo u dhamaystiri doono wixii markaas eebanoosi dhiba hadduu saraysaa runtii waxaan aragnay dadyo badan ee qaba xanuunnada kala duwan sida qaar dhaawacyaan ku aragnay oo qaar xanuunsan waa aragnay oo runtii ka cabanaya cudurrada sida malaariyada ama tayfoga sidoo kalenta waxaan aragnay dad ka cabanaya xanuun kala duwan sida lafa xanuunka infectionno waxaa jira hooyooyin uur ah oo runtii ayaga xataa u baahan xaaladooda yani dhiiga in la hubiyo waxaan ka fiirinay ama ka hubinay cadaaska dhiiga hbgooda meesha uu maraayo runtii waxaad arkaysaa hooyo sagaalkeeda uu galay haddana hbgeeda low uu yahay runtii talaan siinay waana waxaan uqaban karnaa u qabanay marka waa rajaynaa insha allahu tacaala marxaladaha xigana inaan sidaa kale usoo booqan doono daawo noo keenta aan ku mahadinaynaa waa mahadsan yihiin boqolkiiba sagaashan annaga ma arsanaha ayagaa ma arsana soo gaari way ku mahadsan yihiin daawada hadda ayna siiyeen annaga
ilays aadna soo gaarta maanta daawo casri oo wanaagsanayna soo gaarsiisay waa ku mahad celinaynaa walaalaha maanta daawada noo keenay mahad baanu celinaynaa maaha markii ugu horreysay oo is-abaabul caynkani oo kale ay sameeyaan qaar ka mid ah ardada wax ka barata dugsiyada ku yaala magaalada beledweyne kuwa oo lagu garab joogsanayo dadka xaaladaha caafimaad ay ku haysato xerooyinka barakacayaasha ah ee ku yaala gudaha iyo duleedka magaalada beledweyne